The hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
ciid wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
waa duhurnimo salaaso ah waana koob iyo labaatanka bisha ogost sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada iyo sida ay u ciideen qaarkood ayaa samaystay bandhig faneedyo munaasabadda ciida ciidda awgeed in jacaylku qadiim yahay qarniyaal soo jireen iyo qotadiisu dheer tahay qotadii qotadiisu dheer tahay waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyarada soomaalida ee ku dhaqan magaalada nairobi oo iyaguna u dabaaldegaya munaasabadda ciidda iyagoo isugu yimi goobaha laga shaaho iyo sidoo kale makhaayadaha xilibka laga cuno heesaha aan idiin hayno oo dhammaantoodba ah heesaha ciiddana waxaa ka mid ah
qodobadaasi iyo kuwo kaloo ciyaarihii ka mid yihiin baanu idiin haynaa marka horese warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa dalka jarmalka u musaafurisay qofkii ugu dambeeyey oo ka tirsanaa xisbigii naasiga jarmalka kaasoo sannado badan ku noolaa dalkan maraykanka kadib dagaal dhinaca sharciga ah cadaadis diblomaasiyadeed iyo mid siyaasadeed oo la saaray dowladda maraykanka ayay washington dhiibtay jawik balich oo tan iyo kun iyo sagaal boqol afartan iyo sagaalkii ku noolaa degmada queens ee magaalada new york bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu xaqiijiyey in saraakiisha socdaalka maraykanka ay fuliyeen musaafiriska ninkani aroornimadii hore ee talaadada maanta ah baliij ayaa noqday muwaadin maraykan ah sanadkii kun iyo sagaal boqol toddoba iyo kontonkii laakiin sanadkii labada kun iyo kowdii ayuu qiray u qiray waaxda cadaaladda maraykanka in uu la soo shaqeeyey xisbigii naasiga ee uu madaxda u ahaa hogaamiyihii hore ee jarmalka adolf hitler waxa uu waardiye ka ahaa xarun dadka lagu ciqaabo oo uu naasigu ku lahaa dalka poland oo xilligaas uu haystay jarmalka sanadkii labada kun iyo afar ayay dowladda maraykanka kala laabatay jinsiyadda maraykanka
madaafiic hoobiyeyaal ah ayaa saaka lagu weeraray magaalada kaabuul ee caasimada dalka afghanistan xilli madaxweynaha dalkaasi ashraf khani uu ku guda jiray khudbad munaasibadda ciidda aawadeed uu dadweynaha u jeedinayey madaafiicdaasi ayaa mid ka midii wuxuu kusoo dhacay meel aan ka fogeyn madaxtooyada halkaasi oo madaxweynuhu khudbadda si toosa uga jeedinayay ciidamada ammaanku waxay sheegeen ilaa iyo toban madfac lagu soo riday magaalada caasimada ah ee kaabuul iyadoo ay ku dhaceen meelo kala duwan ciidamada booliska ee dalkaasina waxay sheegeen in shan nin oo isa soo miidaamiyey ay ku dhuumanayeen geesta dambe ee masaajidka eedga loo yaqaano ee magaalada kaabuul
ciid wanaagsan duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay guud ahaan bulshada muslimiinta ah gaar ahaan soomaalida ayaa maanta u dabaaldegaya munaasabadda maalinta koowaad ee ciidul adxa waxaana dadka dabaaldegaya ka mid ah dhallinyarada oo iyagu aada u weyneeyey maalintani koox dhallinyaro ah ayaa xalay magaalada boosaaso ku qabatay bandhig faneed ay bulshada kula dabaaldegeen munaasabadda ciid ciidul adxa awgeed warbixintan waxaa boosaaso kasoo diray waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf maanta waa maalinta koowaad ee munaasabadda ciidul adxaga waxaa magaalada boosaaso salaada ciidda ku tukaday dhallinyaro badan kuwaasoo isugu hambalyeenayay maalinta ciidda sidoo kale habeenkii xalay magaalada boosaaso waxaa lagu qabtay barnaamij faneed dhallinyarada xidigaha puntland ay kusoo bandhigayeen heeso kala duwan oo ku saabsan munaasabadda ciidda waa kuwana qaar ka mid a fanaaniinta oo v o a uga warramay heesihii ay soo bandhigeen iyo weliba damaashaadkii boosaaso ee u dabaaldega dhalashada ciidda barnaamijkan qabanay ulajeedkiisa wuxuu ahaa in bandhig ciidda oo macnihii farxadeed aan usoo bandhignay iyo inay dee bulshadeedu nala nagula ciiddo farxad wallaahi heesaha aan soo bandhignay aada bay u badan yihiin hanadow baryahan hurdi wahaayayo wanku haybiyo warna kama helo warna kama helo adaa mudan walaalkay qaali salaamaya dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay kala joogaan iyo fanaaniinta soomaaliyeed meel kastay kala joogaan ciid wanaagsan oo wacan waxaa salaamayaa dhammaan inta muslimiinta ah ku nool qaaradaha olajeedkiisu waxau ahaa bandhig faneed ee loogu talagalay ciidka inay dhallinyaradu daawato ama in jacaylku qadiim yahay qarniyaal soo jireeniyo qotadiisu dheer tahay qotadii qotadiisu dheer tahay xumada jacaylka i haysaa dhammaan xubnahay ku saqmay xaqiiqadii adan ku rabaa xanaanaanka duuniyaa xiiskaygan kugu soorayo macan dareenkaygaad xadeey miyaan xawalay kalaba xabiibi oran karaa qaar badan oo ka mid ah dhallinyarada oo aan ku wada tukanay salaada ciidda isbartimada magaalada boosaaso waxay hambalyo u direen waalidiintooda iyo weliba qaraabadooda magacaygu waa cabdixakiin maxamed axmed migiste waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan kullu caam wa antum bilkhayr waxaan kaloo salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan kaas ahaan waxaan salaamayaa waxaan salaamayaa dhammaan asxaabteyda meel walba ay joogaan iyo faamiligayga walaalahay iyo meel walba ay joogaan dal iyo dibid aad baan u salaamayaa cabdixakiin ma jidha cidaad munaasabadda ciidda awgeed aada si khaas u salaamaysid
waa jiraa si khaas sidaan u salaamaya laakiin dhammaan ummadda soomaliya si khaas baan u salaamaya si guud ahaaneed si kastaba ahaatee gudaha magaalada boosaaso maanta waxay ka mid ahayd magaalooyinka sida weyn looga ciiday waxaana dadweynaha wejiyadooda laga dheehanayay farxadda munaasabadda ciidda yuusuf maxamuud v o a boosaaso yuusufna waxaan leenahay ciid wanaagsan weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee v o a waxaanaynu qeyb weyn ka qaadanaynaa dabaaldega dhallinyarada magaalada nairobi waxaa xaafadda isli isugu yimi dhallinyaro soomaaliyeed oo magaaladaasi ku nool oo u dabaaldegaya munaasabadda ciidda waxa ay isku ballansadeen goobaha hilibka laga cuno amaba laga qadeeyo maalmaha ciidda iyo sidoo kale munaasabadaha waaweyn wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayaa la kulmay qaar ka mida dhallinyaradaasi warbixintan ayaana inooga soo diray
qaybaha kala duwan ee dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya gaar ahaana magaalada nairobi ayaa ka mid ahaa kumanaanka muslimiinta ah ee maanta munaasabadda ciidul adxa ugu dabaaldegay magaalada nairobi gaar ahaana xaafadda islii dhallinyarada oo ku soo labistay dhar aad u quruxsan oo ay ciidda ugu talagaleen ayaa maanta salaada ciidda ku kala oogay xarumaha kale ah dugsiga sare ee islii fagaaraha burhaan state dugsiga cusub ee islii kuwaasoo ka mid ahaa goobihii ugu waaweynaa ee ay soomaalida ku nool magaalada nairobi maanta ku oogeen salaada ciidda muuqaalka dhallinyarada ayaa laga dheehan karay farxad iyo reynreyn iyagoona salaada ciidda kadib la arkayey iyagoo ku damaashaadaya sawirro ay ku galayaan moobeelladooda gacanta kuwaasoo ay farxadda ciidda kula qaybsanayaan asxaabtooda kale ee daafaha caalamka qaar ka mid a dhallinyaradan oo aan kula kulmay salaada ciidda kadib fagaaraha iskuulka sare ee islii ee xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa iga waramay dareenkooda ku aadan damaashaadka munaasabadda ciidda magacayga waa axmed salaad cusmaan ciid mubaarag dhammaan muslimiinta meel kastay joogaan kulo caam waantum bikhayr sidii si fiicana loogu weydiyey soomaalida si fiican u weydeen nabad iyo bashbash ayaa ku celina alxamdulilaah marka ummadda muslimiinta meel kastay joogaan waxaan leenaha ciid mubaarag ka waran dhallinyarada sidee u ciideen walaad ciidan waxaa waaye aadaa loo ciiday waa ciid weyney waxaa waaye ilmo iyo dad waaweyn iyo dhallinyaro ma kala harin marka ciidda aad muxuu aha wanaagsan ciidan iyo ciidihii hore dhallinyarada maxay uga duwan tahay
ciidan iyo ciidihii hore wuxuu kala duwan iga difference because meelo badanaa lagu kala kala tukanayaa waa marka isbeyse badan dadkana waa badan yihiin waxaa waaye garoomo badanaa lagu tukanaya asalaamu calaykum waraxmat magacay waa cabdulaahi maxamed maxamuud oo ku nool magaalada xaafadda sli magaalada nairobi
sidee loo ciidiyey dhallinyarada sidee u ciideen walaahi maasha allah si fiicanaa u ciidnay alxamdulilah waa shucuurka iyo dadka waa ka dareemi kartaa say u dabaaldegayaan kusoo dhawow v o a maasha allah horta awalan horta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay muslimiinta dhammaan meel wayba joogaan ciid wanaagsan horta maanta waa iidaysana maasha allah cadaan ahayd nairobi helsli alxamdulilah dadku way soo baxeen saa u jeedidba nin kastu wuxuu hamlaynayaa walaalkiis kalaa uu leeyahay ciid wanaagsan dhammaan waxaan leenahay dadka soo xajiyey dadka xaj ku taagan iyo usii socda waxaan leenahay ninkana ilaah niga aqbalo anankana ilaah noo aqbalo maasha allah waxaan leenahay sanadkan sanadka damban insha allah cimri dheer iyo cibaadada suuban iyo basbash inaan ku gaarno ayaan rajaynayna insha allah si gaara dhallinyarada ka warran maxay u hadalayaan ciidan wallaahi maasha allah horta dhallinyarada waxay waraha horta ciidu waa waa iska yiidinaakiisa waa way kala fiican tahay inkastoo ciidan oo lagu sugaayay oo waxaana tan waxay tan kala gooni ugu tahay tan waa saddex maalinaa leenahay
asalaamu calaykum bismillaah magacaygu waa ayaala saciid warsame runtii waanu ciidnay maanta ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta meel walbay dunida ka joogaan maalin wanaagsan maalin reynreyn badan maalin farxad badan maalin faysas badanaan horey isku arki jirna ay maanta isa wada arkeen ay ku wada farxeen ku wada kulmeen garoommada mid ugu weyn islii runtii dhammaan waxaan lehay dadka dunida kuwada nool islaamka khaasatan familkayga friendiskayga ciid wanaagsan si gaara dhallinyarada ciidan ka warran maxay oga dhigan tahay maxay ciidihii hore uga duwan tahay run ahaantii waxay ciidan uga duwan tahay ciidihii hore waxaa jiray dhallinyaro badan oo soomanaa tobankii beri oo yowmul cashuuraa qur-aan soo akhristay oo maxaa la dhahaa soo cibaadaystay soo ducaystay maxaa la dhaha way uga duwan tahay ciidihii hore oo kale waxaa jirtay ciidan oo kale sida soomaaliya oo kale wax dhibaataa kamaanan maqlin dhallinyarada ku ciiday magaalada nairobi waxa ay isugu jiraan laba qaybood oo kale ah dhallinyaro halkan ku ciidaya markii ugu horreysay iyo sidoo kale dhallinyaro halkan ku ciidaya ciiddoodii tobnaad hase yeeshee dhallinyaradan ayaa maskaxda ku haya farqiga u dhexeeya ciidaha lagu ciido dalkii hooyo iyo ciidaha lagu ciido wadamada qurbaha axmed xasan walaali dhahaa waa ciiddii tobnaad oo malena aad joogo waddanka nairobi maasha allah waa la qabsanaba waxaa dalkii oo kale noo noqday meeshan ka warran dhallinyarada iyo siday u ciideen wallahi alxamdulilah waxa waaye ciid ciid ka dambe meeshan aad ula soo badana saa adin maanta aragtab waxa waaye meel lagu kala tukado ma laho meeshan newsria laskoolkan barxad weyn waaye ilaahay mahadiisa muslim aad u fara badan aad tukanayso dhowr meelaa lagu tukanao goobo fara badan eh alxamdulilah ku mahadinayna axmed maadaama aad sheegtay inaad toban ciidood ka badan ku ciiday maxay ciidan iyo ciidihii hore wax farqiya ma jiraan wallahi waa la koreelay mooy farqi kale oo gooni hortara meeshaan waxa waaye farqi jira xataa muslimkaa sii badanayo soomaalida sii badanayso oo aad u sii badanayo marka la fiiriyo markii koowaad ku tukanaya laba kun iyo sideed dadka imaanaya iyo haddartan farqi weynaa u dhexeeya oo dad hadda aad u fara badan toban jibaar dadkii joogeen u arko inay joogaan waddanka maasha allah kenya khaasatan maadaama annaga soomaaliya ka imaano dhibkii kasoo cararno ciid wanaagsan wacan wanaagsan magacaaga magacaygu xasan jaamac waxaan dalkan joogaa muddo toban sano ah maanta aad baan u faraxsanahay waa maalin ciideed waa ciidul axda ah magacaaga iyo ciid wanaagsan ciid wanaagsan wanaagsan magacaygu waa axmed maxamed teena waxaan joogaa magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii waxaan leeyahay muslimiintu meel walbay joogaan ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr dhammaanta waxaan leeyahay dalkoo nabadah meel walba muslimiinta ay joogaan ciid wanaagsan ka warran dhallinyarada si gaara ciidan walaahi maasha allah dhallinyarada aad bay u wanaagsan tahay inkastoo dee waddankii aynan joogin oo qurbo aan joogno haddana sida la rabo uma ciideeno laakiin maasha allah haddana aad baynu u faraxsanahay ciidda waa maasha allah axmed ma markii ugu horreysaad ku ciiddaa nairobi mise may walaahi sanooyin badanaa ku ciida nairobi in badanaa joogaa ciidihii hore ciiddaan iyo ciidii hore walaahi maasha allah inkastoo mar walba ciidda ay ka duwan tahay tan waddankaaga aad joogtay aad u ballaaran tahay arrimaha kale ee ay aadka u hadalhayeen dhallinyarada soomaaliyeed ee maanta u dabaaldegaya munaasabadda ciidda waxaa ka mid ah cunista hilibka maadaama ciiddan ay tahay mid ay dadka muslimiinta ah gaar ahaana soomaalidu ay xoolo badan qalaan si ay uga qayb qaataan damaashaadka farxadda ciidda
walaahi waa run zaaid ciiddan waa ciid hilibka inkastoo aan reere hilib ahayn laakiin haddana kama marin waan ku jiraa laftirkeyga marka waa kasaba maasha allah walahi ciid wanaagsan wanaagsan oo caan walaalhaye khayr maxay hadalhayaan dhallinyarada si gaara Wallaahi- maadaama ciidan ay tahay ciidda hilibka ka waran dhanka wallaahi maadaama dadka gacmaha cumtas ku furan yihiin horta qof walba ciidan maadaama ay tahay ciidulfarax een, oo ciida hilibka dadka dhahan badanaa ummad hadda dhallinyaro badanaa waxay isku heshiiyaan inay khamiis weyn iska xirtaan oo calashaan oo qab galaan maxaa la dhahaa xalfadaha ayaa marka waa kaasaaye ciid wanaagsan ciid wanaagsan khadar maxamuud xareed v o a nairobi
aad ayuu u mahadsan yahay khadar maxamuud xareed zaarahaye maanta waa maalinta koowaad ee ciidul adxa ka waran ee, maraykanka iyo soomaaliya farqiga u dhexeeya munaasabadda ciidda halkan waxay ka bilaabantaa laba idaacadood markaad gashay kadib ayaa salaada la tukanaya ee waxaa welibana muhiima oo aad aad iyo aad maaragtay fursad ugu ah dadka shaqeeya iyo dadka meelaha kala duwan ee kala fogfog ka imanaya in salaada dhowr jeer la tukado malaha dadkeena dhegeysanaya waxa laga yaaba in hal maruun salaada ciidda la tukado oo deeta hadday halkaa marku dhaafo aan dib salaadanbe salaada ciiddu ay saa kugu dhaafayso Waa gar- maalintaasi laakiin halkan ilaa duhurka kolba mar baa la tukanayaa marka qof kastaa xilligu haleelayu isku beegaya salaada ciidda kadibna waana howlihiisii goobta buu keliya oo aad ka hore ka dareemi qaadanaya.
karto maaragtay Mm, munaasabadda inay ciidda tahay inay ciid ciid tahay aad iyo mar aad.
allaale iyo marka aad bannaanka timaado Mhm.
ma dareemi kartid inay ciid Aad iyo Ilaan aad.
waa maaragtay laga tira badan yahay bal heesihii ciidda aynu nuurow soo qabanay ee heestan waxaa wada qaadaya cabdi shire jaamac jooqle iyo weliba fu'aad cumar cabdi
sanadka dhan soomar lama saxa ilaahow sanadka dhan soomar lama saxa ilaahow ay marwada ilaawen marwada ilaawen sanadka dhan soomar lama saxa ilaahow sanadka dhan soomar lama saxa ilaahow ay marwada ilaawen marwada ilaawen يا شعبي يا أهلي يا شعبي يا أهلي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير يا أهلي يا شعبي يا أهلي يا يا شعبي عيد مناسب كل عام وانتم بخير Wa maalin maalin wa maalin maalin wa maalin farax oo muslimiintu ciido inkastaba adduunyada kaba iyo raybay samaalaysumiso
saba adduunyada xubba iyo rayray samaalaysumiso masaakiinku garato macsiyo amumu masaakiinku garato macsiyo amumu ay wada macsuuyiin middigood macsuuyiin masaakiintu garato macsiyo adoomuhu masaakiintu garato macsiyo adoomuhu ay wada macsuuyiin giddigood macsuuyiin yaa shacabi yaa ahali ah, yaa shacabi yaa ahali عيد مبارك كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير يا شعبي يا أهلي يا شعبي آه يا أهلي عيد ونكسر كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير كل عام وانتم kul caam waantum بخير كل عام وانتم بخير bikhayr baanu idin leenahay dhegaystayaal haatana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade
waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha horyaalka dalka ingiriiska toddobaadkan hal kulan oo ka dhimanaa iyo habeenkii xalay ahaa laiskaga horimid oo kooxaha kubadda cagta ee crystal palace iyo liverpool ayaa fooda isku daray magaalada london oo labadan kooxood ay ku kulmeen guriga crystal palace qaybtii hore ee ciyaarta markii ay daqiiqada uun ka harsan yihiin ayaa kooxda kubadda cagta liverpool rigooro loo dhigay rigoorahaasi oo lagu galay ciyaaryahan maxamed saalax oo ah weeraryahanka ay kooxdu ku dhaarato ciyaaryahan saalax ayaa waxa uu rigoorada keenay xilli qaybtii ugu dambeysay ciyaarta ay wax yar uun ka dhimanayeen ciyaaryahan james milner ayaana rigooradaasi shabaqa la helay qaybtii hore kooxda kubadda cagta ee liverpool hal gool iyo waxba ayay ku martay markii la isu soo noqday qaybtii dambe ee ciyaarta kooxda kubadda cagta ee liverpool waxa ay la timid goolkeedii labaad sagaashankii daqiiqo markay ciyaartu ahayd oo ciyaaryahan saydomani ayaa goolka u dhaliyey toddobaadkii hore ayuu gool dhaliyey haatanna kii labaad ayuu dhashtay ciyaaryahankan oo isagu haatan laba gool waxaa xusid mudan kooxda kubadda cagta ee crystal palace in laftooda rigoore wax u dhigma ay heshay hase ahaatee aan loo dhigin walow kooxdaasi sidoo kale ciyaaryahan ka mida kuweeda u ciyaara qadka dhexe laga siiyey calaamada gaduudan sidaasi kooxda kubadda cagta ee liverpool saddex dhibcood ayay kaga qaadatay kooxda crystal palace dhinaca iyo waddanka sbainna laba kulan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kulan adag ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee falancia iyo atletica madrid labadan kooxood ayaa ciyaaraya kulankoodii ugu horreeyey ee horyaalka waddankaasi sbain ee xilli ciyaareedkan labada kun sideed iyo tobanka iyo labada kun sagaal iyo tobanka oo maalintii jimcaha ahayd ka furmay waddankaasi sbain kooxda kubadda cagta ee falancia oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa kooxda kubadda cagta ee atletica madrid gool kala hormartay ciyaaryahan korea ayaana goolkaasi u saxiixay atletica madrid qaybtii hore hal gool iyo waxba ayaa lagu kala nastay qaybtii dambese markii la isu soo noqday kooxda kubadda cagta ee falancia ayaa goolkaasi soo guday oo ciyaaryahan moreno ayaa u saxiixay goolka kooxda kubadda cagta ee falancia sidaasi labada kooxood waxa ay ku kala qaateen hal dhibic oo hal iyo hal ayay ku kala baxeen atletica bilbao oo iyadana gurigeeda ku ciyaaraysa ayaa waxay soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee laganes waxaana kooxda kubadda cagta atletica bilbao ay ku badisay laba gool iyo hal oo ay guushu ku raacday horyaalka waddanka sbain oo hal kulan ay gebi ahaanba kooxaha dalkaasi wada ciyaareen ayaa haatan waxaa saddex dhibcood ku hogaaminaya si wada jir ah kooxaha kubadda cagta ee sevilla barcelona lavante iyo real madrid oo iyagu kaalimaha koowaad ilaa iyo afaraad ku kala jira waxaana dhinaca gool tiriska ku siman kooxaha kubadda cagta ee sevilla barcelona iyo lavante oo goolal isku dhigmo leh saddex dhibcoodna wada dhaliyey dhegeystayaal xubintii ciyaaruhu waa naga taatan ee kulan dambe waa mascad oo idila sida iyo shabad
mahadsanid mascade dhegaystayaal ciid wanaagsan ayaan markale idin leenahay haatanna kusoo dhowaada heesta ciidda iyo maxamed suleymaan tube
alla maanta ciyaanta iyo iida wanaagsan alla maanta ciyaanta iyo iida wanaagsan
la siiyey isagaa ku abaale ilaahiyna siiyey isagaa ku abaale
ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahiyeyna siiyey isagaa ku abaale ilaahiyeyna siiyey isagaa ku abaale
way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida arday joogta iskuulka odayaal talinaya arday joogta iskuulka odayaal talinaya ilaahiyeyna siiyey isababaale ilaahiyeyna siiyey isagaa ku abaale way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
heestaasi ciidda ee uu qaadayo allaha u naxariistee fanaanka maxamed saleebaan tubeec ayaannu idinkaga tegaynaa intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idin leenahay dhammaantiin ciid wanaagsan kullu caam waantum bakheer
hadba kii arrinkeena ka kale aqbalaya hadba kii arrinkeena ka kale aqbalaya ilaahiyeyna siiyey isagaa ku abaale ilaahina siiyey isagaa ku abaale
ahaataye ma